halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington xaflad ballaaran oo lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha cusub ee midooda afrika ayaa maanta ka dhacday magaalada aadisababa ee caasimadda etoobiya oo ay oo xarun u ah midooda afrika nokozana dalamini zuma ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee ururkaas ka noqota guddoomiye waxaana ay kala wareegtay xilka jim beng falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada aadisaba kula xiriirtay door muha faarax jire oo ka soo shaqaynaysay arrimaha afrika waxayna ugu horreyn weydiisay sida u dhacday xafladda soo dhoweynta ee guddoomiyaha cusub ee midooda afrika runtii xaflad aada u ballaaran baa ka dhacday xarunta midooda afrika maanta oo shan iyo tobankii oktoobar ku beegnayd taasi oo la sameeyey saaad sheegtay guddoomiyaha cusub ee midooda africa madam dalamina zuma oo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha dalka benin president ama madaxweyne boni yayi oo ah madaxweynaha midooda africa sida rasmiga sanadkan hogaaminaya labada kun iyo labiyo tobanka ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ato hayle mariam desilin madax iyo mas-uuliyiin aada u tiro badan ambasadorada guud ahaan fadhigooda yahay dalka etoobiya iyo haydaha caalamiga ayaa madashan kasoo qayb galay waxaana loo soo dhaweeyey si aad u qiimo badan oo taariikhiya oo aada moodo inay ka duwan tahay guud ahaan xafladii loo sameeyey doctor jeng beng markii guddoomiyenimada jikadan midooda afrika la wareegeysa laf ahaantiisu markaad fiiriso xafladahaasi maxay ku kala duwanaayeen soo dhoweynta loo sameeyey labada mas-uul markii ay xilka la wareegayeen haddii aad wax yaroo taariikha dib noogu celiso runtii afar sano iyo badh ka hor markii uu doctor jeng beng la wareegayey jikadan guddoomiyenimada ee african union commissionka wuxuu kala wareegay alfa omar conere oo muddo afar sano isaga lafahaantii soo hogaamiyey jigadaasi wax tartana oo dhex maray labadooda ma jirin arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda wax ay labadooda ku loolaadsameen oo haba yaraatee dhex martay qaaradda afrika may jirin laakiin sanadka laba kun iyo koob iyo toban dhamaadkiisa ilaa iyo haatan taariikh ayay gashay in madam zuma iyo bing ay ku kala bixi waayeen doorashooyinkii midooda afrika ee jigadani aada ayay xasaasi u ahayd waxay kala qaybisay guud ahaan qaaradii afrika dalalkii midooda faransiiska gumaystay dalalka iyo ingiriisku francophony iyo anglofony ayaa kala baxay diblomaasi ahaan ganacsi ahaan iyo siyaasi ahaanba kaambeynkooda aad buu u xooganaa taasi waxay sababtay maanta in xafladan soo dhaweynta ee madam zuma loo sameynayo ay noqoto mid taariikhiya iyadoo haweenaya oo aad moodo inay aada soo abaabulatay dad aada u taageera iyada oo madaxweynihii madaxweynaha dalka koonfur africa doctor uqabay iyada lafahaanteeda ahayd xaaskiisii hore zuma jacob zuma waxaad moodaa inay aada iyo aada u hanatay shucuurta qaaradda afrika iyadoo kambeynkaasi si xoogan oo taariikhiya kaga soo baxday runtii markaad fiirisa hadda afrika waxaa ka jira dhibaatooyin ay dagaaladu uga horeeyaan xagjirinta kusoo kusii kordhaysa waqooyiga maali iyo weliba arrimaha koongada dimuquraadiga ah soomaaliya laftirkeeda dhibaatooyinka ka jira iyo weliba suudaan maxaa la filayaa inay ka qabato inta arrimooda sheegtay maanta guud ahaan madasha ayaa laga ayaa lagu soo qaaday iyada ayaa aada uga hadashay waxay sheegtay inay amba qaadi doonto xidhiidhkii wadahadalla ee uu hirgeliyey ama uu ambaqaadkiisa lahaa bilowgiisa doctor bing oo ahaa guddoomiyihii ka horreeyey iyada waxay sheegtay iyadoo haweeney haweenkuna inta badan ay saameyn ku yeeshaan dagaalada iyo colaaduhu oy haweenku uga jilicsan yihiin dhinaca ragga iyo owlaadaba marka waxay sheegtay inay aada iyo aad wixii awoodeeda karaankeeda iyadoo ka codsatay midooda afrika madaxdiisa guud ahaan gaar ahaana saaxiibada dalka qaaradda afrika guud ahaan dalalkeeda ay leedahay in dhinaca siambaqaadista nabadeynta qaaradda afrika iyo soo dhaweynteeda aada loogala shaqeeyo iyadoo sheegtay prioritygeeda koowaad ama muhinada koowaad waxay muhiimada siin doonto inay noqon doonto dhinaca amniga iyo nabadeynta qaaradda afrika ganacsiga iyo socodka xidhiidhka qaaradda afrika oo xigi doona horumarinta iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda iyo wixii kale soo dhaweynteeda inay ka prioritize garaynayso ama ay ka muhiimad yeelayso dhinaca amniga ay ballan qaaday maanta waana guud ahaan arrin aada moodo inay iyadu aada ugu dhiiran tahay inay dhinaca nabadda uga shaqayso iyadoo ahayd wasiirkii arrimaha gudaha ee dalkaasi koonfur africa arrimaha dibadda kasoo shaqaysay waxay sheegtay ina aada ugu nugushahay inay nabadeynta qaaradda qayb lixaad laga qaadan doonto haddii allah wadigisan marka sidee xubnaha kale ee ururku ay u arkaan dalamini zuma gaar ahaan maadaama loolan xoog lahu u dhacay hadda ma u muuqdaan inay isku soo dhowaanayaan oo ay guddoomiyahooda cusub wada taageerayaan runtii commissionare state ah aada baa loo kala bedelay afar qof ayaa dib ugu soo laabtay guddoomiye ku-xigeenkeedu tanzaniana mwenja arestes uu kusoo laabtay jegadaasi wuxuu ballan qaaday inuu la shaqayn doono si anba qaadi doono gacan taageero oo khibradiisii iyo aqoontiisaba uu la wadaagi doono madam dalamina zuma dhinaca kale dowladda etoobiya oo hirgelisa ama hoosgaraysa oo iyada saldhig u ah midooda africa waxay aada u ballan qaaday inay dalimina zuma la shaqayn doonaan iyadoo lafteeda waxaad mooda inay tahay haweeney aada u karti badan aada u firfircoon aada u kaftamaysay madasha dhexdeeda sheegtana inay qof walba taageerayaasheedii iyo kuwii ka codeeyey labadaba ay soo dhaweynayso xidhiir cusubna la yileeli doonto guud ahaan madaxda qaaradda afrika intay hore u taqaanay iyo intii ka codaysay iyo intamay maanta xidhiirka cusub la sameyn doontaba marka waxaa mooda wada shaqeynta qaaradda afrika inay aada noqon doonto haweeney u hanata afarta sano ee jegadaasi hayso haddii allah wadali ku guuleeya taas waxay ahayd doctor maha faarax jire oo u waramaysay falastiin axmed iimaan